magaalada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka munaasabad oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimo ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin culimo udiin macalimiin iyo marti sharaf kale intii ay socoto xafladda ayaa ardada lagu bogaadiyey dadaalkooda iyo wakhtiga ay geliyeen barashada kitaabka alleh iyada oo sidoo kale la xusay kaalintii weyneed ay ku lahaayeen macalimiinta iyo waalidiinta ugu horeyn maamulaha madarasada iftiin macalin cabdulqaadir shariif cali ayaa ka warbixiyey herarka ay soo mareen ardada dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ardada waxay ku ardada tiradooda horta hadda waa toban noo qalinjibisay oo hadda meeshaan ka qalinjibisay waa dafcadii koowaad weeye aniga haddantaan meesha joogo dadka islaamka waxaan u ballameenay maanta ardo qur-aan ka dhammaystay ee tiradoodana ay tahay toban waxaan u ballameenay marka dad waalidiin ah oo meesha joogay oo ardadaan antaa ku dadaalhayey waa waxay codsadeen insha allah in ardadana loo duceeyo dadka islaamkaana ka soo qaybgalaan antaasaan insha allah halkaas ugu nimid ardada waxay ka qalinjibiyeen oo madrasada waa qur-aan kariim dhanka kale qaar ka mida waalidiinta iyo martidii kasoo qayb gasha ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in caruurta la baro diinta islaamka meeshaan waa meel ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ku ilhaamiyey walaal maxamed yaasiin oo nin khayr badan ah sannawaad ka hor meeshaan kama jirin wax madaaris ama waxaad u faa'iidaysay ahalkii aqribadii iyo deegaankii runtii waxbaad ku darsatay degmada caabudwaaq waxbarashadeeda qaybta diiniga ah iyo qaybta maadiga labadaba dadka deegaanka deggan
annagu waxaan nahay macallimiinta ardada hadda wax dhammaystay qur-aanka waxaan nahay ama waaradkoodii ma garateen marka waxaan rajaynaynaa waxaan culimmada dhammaantood aan magaranaysaa aad bay u mahadsan yihiin annaguna aad baan ugu mahad celinaynaa ninkii ninkaan la yidhaahdo ninkii meesha macadkaan dhisay